بسم الله إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار وعن كسو جرني كتاب كي الكبائر وشمها عبد الله بسكلها أنه كالميسانينا شرح الشيخ صالح بن فوزان فوزان وعن سو قارني باب ما جاء في كثرة الكلام كان وحو بابي هاي وحكو يمد هذا البطنانتا هو قول الله تعالى لقول كسوير وإن عليكم idinka waxaa dushiinna ah laxaafidiina malaa'ig wax ilaalisa oo koobaysa waxaad ku hadlaysaan aan waxba ka dayacaynin qof walbana wuxuu leeyahay laba malag maa yalfidu min qowlin ilaa ladayhi raqiibun catiid waa annagii soo marnay culamada tafsiirka qaarkood waxay leeyihiin waxaa marka xaafidiin loo yiro malaa'ig badan looga dhigay macnaha waxaa uun la fiirinayaa waa ictibaaru tawsiic cala annaas dadkii bay u qayqaybsan yihiin dadkuna waa badan yahay culamada qaarna waxay leeyihin malaa'ig badan baaba maarata qofka la jirta oo waxaa ka mid ah kuwan la yidhaahdo almucaqibaat lahu mucaqibaatu min beyni yadayhi wa min khalfih kiraaman kuwo aada u wanaagsan ah oo maaragtay kulansaday dhammaystirnaan oo dhaqan wanaagsan aada u qiimo badan ammaano badan kaatibiina waxna qora wixii la qoray hadhow lama inkiri karo mana ah maaragtay kuwa qoraayo waxaan jirin oo ammaanay ku sifaysan yihiin iyo sharaf badnaan alla agtiisay ku sharaf badan yihiin yaclamuuna wayna ogyihiin maa tafcaluuna waxaad samaynaysaan ee allah shaqa uga dhigay inay acmaashiinna ay taalacdaan oo ay qoraan wixii xumaanaya wixii maaragtay wanaagaba marka waxaa loo adkeeyey hadalka wa inna calaykum alxaafidiina loo yidhi oo inna loo geliyey iyo laamtaas xaafidinada ku jirta walaamibtidaa la yidhaha malaama tawkiid sababtoo ah waxay inkiri jireen in maaragtay lasoo bixin doono oo acmaashooda lagu xisaabin doono in malaa'igu ay wax ka qoraysaba ma rumaysna sheekh fuusaan wuxuu leeyahay kabaa'irtii waxaa ka mid ah waxa dadka ka soo baxa ee hadalka ah ee dadku iska fudfudaysanayaan ay u malaynayaan war unta laisaga hadlay iska dhammaaday arrinku sidaas ma aha sababtoo ah ama hadalku waa inuu noqdaa midaad adigu ka faa'iidayso aad ajirka helayso ama waa inuu noqdaa waa hadduu yahay hadal wanaagsan oo naafic ah sidii macruufka in dadka la faro munkarkii laga reebo dadka maaragtay la dhexdhexaadiyo oo islaax dhexdooda la dhex dhigo marka in la hadla iyo in layska aamusaahi wax siman ma ah oo qofku waxa uu ku hadlaayo labadaas malagaa qoraysa hadday khayr yihiin khayr buu ka faa'iidaya hadday shar yihiin waa shar marka haddii hadalku uu bato khalad baa imaanaya khalad baa maaragtay uu ku dhacaya qofki taasaa marka maaragtay laga baqaayaa tasaahulka dadku ay fududaysanayaan la diidan yahay alleh dadkii waa uu abuuray wuxuuna ku galladaystay oo uu ku manaystay inuu carab u sameeyey hadalkana baray alle wuxuu yidhi alam najcal lahu caynayni insaankii mawaanan laba indhood oo uu wax ku arko oo xujooyinka uu ku arko aanan u yeelin iyo walisaanan wa shafatayni carab iyo laba bishimood oo uu maaragtay ku hadlo waxa uu doonayo naftiisa ku jira dadka ku gaarsiiyo waxaa labadoodaba loo sheegay haddii carabka hadal ka soo bixi maayo haddii bishimuhu aanay la socon bishimuhuna hadal ma sii dayn karaan haddaanu carabkii la socon labadoodu waa qasab inay isla joogaan marka carabku wax sahlan baahu leeyahay sheikhu yacni jirkana maba ku jiro ku leeyahay wax lamid ah haddii carabka qofka laga gooyo diya kaamilaha maaragtay qofkaas u waajibaysa xuruuftu maarata badankeed carabkaasi ka soo baxaan waa aaladii marka lagu hadlaay sidaa darteed alla wuxuu yidhi alraxmaan allihii raxmaan ahaa callama alqur'aan dadkii wuxuu baray qur-aankii buu baray khalaqa alinsaana insaankiina alla wuu abuuray callamahu lbayaana caddayn waxa naftiisa ku jira uu caddeeyo yaa alla maaragta u baray uu uga duwan yahay makhluuqaadkii kale marka maqsuudku waa maxay inaan garanno nicmada alla noo galay ee ah hadalka oo qofku hadduu hadalka waayo khayr fara badan baa dhaafaya xataa goyn keliya ma aha haddii dhib la gaarsiiyo carabkii oo ay ka dhalato qofkii inaanu hadli karin diyadii marka waa u waajibaysaa diya kaamil ah ayaa u waajibaysa carabkuna waa hoob laba afla buu leesho haddii qofku uu wax anfacayo u isticmaalana nicmu u noqdaa hadduu wax dhibaayo u isticmaalana wuxuu u noqdaa musiibu u noqdaa si kastaba ha ahaatee waa un lagu xisaabanaya qofkii ama waa inuu ajirka helo ama waa in lagu cadaabo aakhire markuu tago qofku wuxuu helayaa wax alla wixii uu samaystay oo sajilan oo meel ku qoran alla wuxuu leeya wawadaca alkitaabu yacni waraaqihii lagu qori jiray acmaashoodii yaa la dhigay fatara almujrimiina waxaad arkaysaa kuwii mujrimiinta ahaa oo mushfiqiina ka cabsanaya mima fiihi waxa kitaabka ku jira ila inaanay khayr hormarsan bay ogyihiin wayaquuluuna waxay leeyihin yaa weylatana shalaytadeenne maali hada alkitaabi kitaabkan muxuu leeyahay oo laa yuqaadiru sagiiratan walaa kabiiratan wax yar iyo wax weynba aanu ka tegaynin ilaa axsaaha uu koobaa wax walba waa qoran yihiin wawajaduu maa camiluu xaadiraa wixii ay sameeyeen bay waxay heleen isagoo jooga oo kulli wada qoran walaa yadlimu rabbuka axada rabbigaana qofna ma dulmiyo ayadan marka sheikhu wuxuu sheegay in laba mu-akid ay ku jiraan inna iyo laamtaas ibtidaa'igaasaan hore u sheegnay malaa'igtaas marka xafadada ah acmaasheenna iyo qoraan iyo wax aan ku hadlayno oo xadiidkii bukhaariy muslim ay wariyeen waxaa ku jira yatacaaqabuuna fiikum waxaa isku kiin bedela oo isku kiin dhaafa malaa'ikatun bileyli malaa'ig habeenkii idinla joogta wamalaa'ikatun binnahaari iyo malaa'ig maalintii idinla joogta wayajtamicuuna fii salaati alfajri wa salaati alcasri buu leeyahay sheikhu xadiidkii maarata uu sheegayaa wayajtamicuuna waxayna ku kulmaan fii salaati alfajri salaadda fajrka isugu yimaadaan oo kuwana waa yimaadeen kuwana way kor bay aadayaan wa salaati alcasri iyo salaadda casrka iyo isugu yimaadaan kuwana waa baxayaan kuwana waa soo degayaan uma yacruju aladiina baatuu fiikum yuli rasuulku sal alla ly slam waxaa marka cirki aadaaya kuwii idinka inla joogay fayas'aluhum wa huwa aclamu bihim allana waa weydiiyaa isagoo uga cilmi badan wixii dhacayay kayfa taraktum cibaadii addoommadayda sidaad uga soo tagteen fayaquuluuna waxay leeyihiin taraknaahum wahum yusalluuna wa aataynaahum wahum yusalluuna waan ka soo tagnay iyagoo dukanaaya waanan u tagnay iyagoo dukanaaya marka salaadaha lagu dadaalo waa macnuhu marka waxaana looga digayaa inaan malaa'igta ka xishoon weyno malaigta waa inaan ka xishoonno sababtoo macsida aad samayso waa ay kugu qorayaan ama wax lagu hadlaayo ha noqoto ama wax la samaynayo ha noqotee marka hadalladan ku hadlayno kulli waa kooban yihiin waa qoran yihiin waa la xafiday maa yalfidu min qowlin ilaa ladayhi raqiibun catiid waa labadaas malag baa qoraysa wax dadka ka soo baxaya salafka qaarkood waxay yidhahdeen haddii qalimada wax lagu qoraayo iyo waraaqaha wax lagu qoraayo aad idinku lacagtiina ku soo iibsan lahaydeen hadal fara badan waad joojin lahaydeen qofku marka siduu xoolihiisa u ilaashanaayo soo adduunyadiisa maarata u baqaaya yaa waxaa loo baahan yahay inuu aakhiradiisina ku dadaalo oo aanu ku hadlin hadal xasanaadkiisii baabi'iya can ilmugiirati bni shucbata waxaa laga wariyey radia allahu canhu marfuucan isagoo rasuulka sal slm kasii warinaya in rasuulku sal slm uu yidhi in allaha xarama calaykum cuquuqa alummahaati alla wuxuu idinka xarimay in hooyooyinkii lagu caasiyo oo caaq lagu noqdo oo la maqli waayo oo loo ixsaan fali waayo oo la ixtiraami waayo wawa'di lbanaat iyo gabdhihii oo la nolol duugo wa mancan wahaat iyo diidid uu qofku diido xaqii lagu lahaa wahaatina macnaheedu waa maxay keen buu leey mar walba keen keen wuxuusan xaq u lahayn buu raadinayaa wa kariha lakum alla wuxuu idiin nacay qiila wa qaala waa la yidhi iyo waa yidhi wa kadrata su'aali iyo su'aal badnaan ama dadka xoolo la weydiisto ah ama xataa maaragtay cilmigii oo si kabadbadisa ama aan adabu ku jirin ama lagu ixraajinayo shiikhii wax loo weydiiyo iyo wa idaacat almaali xoolahoo la dayaco saddexdaasna alla waadin waa idin nacay saddexna waa idinka xarimay shiikhu wuxuu leeyahay hadalku labuu qaybsamaa ama waa inuu mid wanaagsan yahay ama waa inuu mid xun yahay hadba maaragtay wax uu qofku ku hadlay ku xiranta hadalka xuni waa maxay waa wixii xan ah ama isku diradiraale ama addoommada allo lagu jees jeeso waa xaaraan sababtoo ah dad baad dhibaysaa haraad aan fiicnayna wuu ka dhalanayaa marka qaarkoodna wuxuu hadalku maaragtay madmuum u yahay isagaa laftiisaaba siduu loo hadlayaa si xun ahba waa midka marka axaadiistu ay sheegayso qaybta labaadna waa hadalka kiisa wanaagsan sida in macruuf la faro munkarna dadka laga reebo dadkina heshiis la dhex dhigo sheekhu wuxuu leeyahy xaasilku waa inay munaasab u tahay qofka muslimkaa inuu hadalkiisa ka fekero inta aanu ku hadlin oo uu ka dhigo hadalkiisa mid qalbiga gadaashiisa ka yimaada ee aan meel soka ka soo bixin hadduu arko in hadalkiisu uu khayr yahana uu ku dhawaaqo haddii uu arko inuu shar yahana ka aamuso hadalku hadduu kaa soo baxo isagaa ku leh adugu malihid laakiin haddaa adigu aada xakamayso oo aad fekerto intuusan kaa soo bixin hadalkii adigaa leh markaas oo kelimadu ku hanan mayso ayadu sidaa darteeda rasuulka sal l slam wuxuu yidhi man kaana yu'minu billahi walyowmi alaakhiri falyukrim dayfahu wman kana yu'minu billahi walyowmi alaakhiri falyasil raximahu wman kana yu'minu billahi walyowmi alaakhiri falyaqul khayran aw liyasmut qofkii alle iyo qiyaamaha rumaysan martidiisa ha sharfo qofkii alle iyo qiyaamo rumaysan riximkiisa ha xiriiriyo qofkii alle iyo qiyaamo rumaysan hadal wanaagsan ha ku hadlo ama ha iska aamuso meeshan uu yidhi rasuulka sal ly slam in allaha xarama calaykum cuquuqa alummahaat xadiidkan waxaa ku jiruu leeyahay meeshan uu rasuulku yidhi sal ly slam in allaha xarama calaykum cuquuqa alummahaati ila aakhiri alxadiid xadiidka waxaa ku jiruu leeyahay shiikhu dhowr kabiiro oo kabaa'irta ka mid ah tan koowaad waa hooyooyinkii oo caasi lagu noqdo maqsuudkuna hadda hooyooyin keliya maaha aabbayaalka laftooda way soo gelayaan ee waxaa hooyooyinka loo sheegay xaqooda iyo aada u weyn badanaana caaqnimada iyo caasi waalideynimaduna xagga hooyada unba badana ay ku dhacdaa iyadaa marka xaqeedu uu weyn yahay oo caloosha ku qaaday oo maaragtay u foolatay oo soo nuujisay oo soo maaragtay barbaarisay kabiirada labaadna waa maxay waa gabdhihii yaryaraa oo la nolol duugo waana caado jaahili ah oo waxay samayn jireen iyagoo ka baqay uu leeyahy shiikhu ceeb iyo wax noocaas oo kale ah ayay nolol duugi jireen god dheer oo kale matalan ku ridaayaan gabdhaha marka way nacbaayeen wiilashay jeclaayeen waxayna sabab uga dhigayaan waxay leeyihin gabadhu dee fardama fuusho xoolana maaragtay cidda usoo dhicin mayso qabiilkana maaragtay ma taageerto oo ma difaaci karto haddii gabadhii la qabsadana dagaalka lagu qabsado oo lagu qafaalo ceeb bay noo keenaysaa ay leeyihiin le dagaallay mar walba ku jiri jireen markaasaa qaarkood waxay samayn jireen waxay uga takhallusayaan gabdhaha duugid ay nolol duugaan oo carada ku duugaan iyagoo ceebtaasi waxaas ka qarinaya qur-aankana waxaa lagu sheegay in jaahiliyadu iyo mushrikiintii carbeed ay owlaadda u dili jireen cabsi ay ka baqayaan faqri oo nafaqa uma heli kartid iyo waxaasoo kale isleeyihiin dhowr aayadooda ka hadasha arrintaas alla wuxuu yidhi isagoo waxa ay samaynayaan oo gabdhahaas ay nolol duugayaan inkiraaya wuxuu yidhi wa ida almaw'uudatu su'ilat maalinkii qiyaamaha waxyaabaha dhici doonaa laga hadlayo moogta wa idaa waqtigii almaw'uudatu tii la nolol duugay su-ilad la weydiiyo waa su-aal iyadana maaragtay qalbiga loogu qaboojinaayo kii nolol duugayna lagu haydaarinaayo biayi dembin waxaa la weydiinayaa dembigeebaa qutilad loo dilay maxay galabsatay oo loo dilay ma jiro hadda waxay galabsatay isagaa marka daalima oo ciqaabtaa la kulmaaya malshiikh wuxuu leeya waa su-aal oo inkiraad ah marka dembiga ay gabadhaasi gashay waa maxay oo loo duugaayo iyadoo nool allana xikmadiisa waxaa ka mid a inuu laba nooc abuuray oo lab iyo dhadig ah alla wuxuu yidhi wamin kulli shayin khalaqnaa zawjayni lacallakum tadakkaruun wa khalaqnaa zawjayni laba nooc yaan abuurnay oo dakar iyo unthaa ah min kulli shayin wax walba yani khalaqnaa min kulli shayin zawjayni waa marka xayawaanaadkii yaa saas alla uu ka dhigay si ay u tarmaan waxyaaba kaloo maaragtay zawjayn ahna waa jiraan oo alla abuuray sida dhulka iyo cirka oo kale dayaxa iyo qoraxda oo kale mugdiga iyo nuurka oo kale allaha marka maaragtay aswaajtaas abuuray waa mid keliya ee isaga keliya caabuda isaga cibaada inka mudan lacalakum tadakkaruun waxaad mudan tihiin inaad wax xasuusataan oo allah keliya aad caabudaane xikmada marka alle waa taas oo noloshu kuma dhamaystirmayso ilaa labadaas zawj in la helo moogiye labadaas nooc in la helo moogiye marka labada isqabana alla wuxuu dhexdooda dhigay naxariis iyo kalgacayl min aayaatihi an khalaqa lakum min anfusikum aswaaja litaskunuu ilayha wajacala baynakum mawadatan waraxma ina fii dalika laayaatin liqowmi yatafakkaruun ayaa la yiri maantana waxaan arkaynaa buu leeyahy sheikhu tasarufaad caadaadkii jaahiliyada oo kale ah oo gabdhihii in la necab yahay ah wiilashana la jecel yahay waxayna cillo ka dhigtaan wixii jaahiliyadu ay cillada ka dhigan jireen oo waxay leeyihin gabadhi waxaan ka baqaynaa inay ceeb noo soo jiito oo dembi ay samayso sharaftii dhaawacaya markaasay ciddeedii ceeb u keenaysa ay leeyihin laakiin sheikhu wuxuu leeyahy gabadha maxaa halleeya waxa halleeya oo maarata fasaadka u keenaa waa in tarbiyadeeda aan lagu dadaalin oo waalidkii iyo dadkii ay waajib ku ahayd inay rabaayadeeyaan aysan xil iska saarin aysan waqti ku bixin iyo juhdi haddii aabayaalku ay gabdhahooda si fican u barbaarin lahaayeen oo sharafta iyo xishoodka iyo akhlaaqda wanaagsan ku barbaarin lahaayeen iyo inaysan niman dhex gelin oo albaabada maarata fitnada ay ka xiri lahaayeen arrimo way toosnaan lahaayeen buu leeyahy sheikhu mana ka hadlayno qoysaska keliya ee mujtamac oo dhan yaa toosi lahaa buu leeyahy haddii qolo walba ay dadaasho oo cid walba ay gaar ahaan usoo dadaasho allana wuu tilmaamay qowmkii gabdhaha necbaa oo jaahiliyada ahaa alla wuxuu yiri waidaa bushira axaduhum bilunthaa dalla wajhuhu muswaddan wahuwa kadiib haddii midkood loogu bishaareeyo gabar wejigiisu wuxuu ahaadaa mid madoobaaday wejigiiyaa madoobaanaaba wahuwa kadiimun isagoo murug la buuxa oo murugaa ka buuxsamaysa aad buu maaragtay u xanaaqayaa aad buu u tiraayoonayaa yatawaaraa min alqowmi qoladiisii buu iska qarinayaa sababtuu isu qarinaya waa maxay waa min suui maa bushira bih sidii maaragtay ula xun tahay waxaa loogu bishaareeyey waxun buu u arkaa moogta gabadhaas oo nicmada ilaahay ah alimu si kuuhu marka waa isweydiina marka wuxuu leeyahay miyaan heestaa buu leeyahay oo gabadhaas hadda ii dhalatay ma iska daayaa ha iska noolaatee calaa huunin laakiin anoo dulinnimo ku sugan iyo hawaan taasuu isweydiinaa miyuu haystaa oo dilka ka daayaa isagoo dulinnimo dareemaaya oo waqtigu saa uu ku dhammaado ama yadusuhu mise wuxuu ku qariyaa fi turaabi caradii ilaa ay ka dhimato alaa saaa maa yaxkumuun marka qofkii ayaga kamid a jaahiliyadaas kamid a ee gabadha aan dilaynin wuxuu dareemayaa dulnimo iyo waxaasuu dareemayaa taasna waa wax alla u necab yahay sababtoo ah naf alla uu xarimay in xaqdarre lagu dilo waa jariimo iyo kabiiro aada u weyn haddii qofka la dila uu qof maaragtay rixmid inka dhexeeya yahana dee arrinku waaba kasii daran yahaaba shiikhu wuxuu leeyahy gabdhaha keliya ma dili jireen wiilashan waa dili jireen buu leeyahy iyagoo ka baqaaya kharash iyo wax noocaas oo kale ah ilaahay haddana fikraddaas waa taagan tahay buu leeyahy oo dadkan la maaragtay dhalidda ha la yareeyo oo infijaar sukaaniya laga baqaayo waxaas dhahaaya kolley wixii jaahiliyadoo kale waan aaminsan yihiin waxayba iska dhigayaan sidii inay iyagu xarsuqaan oo kale allana markuu radinayo kuwaas wuxuu yidhi walaa taqtuluu awlaadakum ilmihiina ha dilnina khashyata imlaaqin kabaqid aad ka baqaysaan faqri naxnu narsuquhum ayaga annagaa arsuqayna wa iyaakum idinkana annagaa idin arsuqayna ina qatlahum kaana khitan kabiira dilkoodu wuxuu ahaaday dambi aada u weyn marka arrinku siday ictiqaadsan yihiin cagsigeeda wa haddii alla uu qof abuuro qofka quudkiisu alla waaba usii qorayba haddii nasligu uu bato khayr fara badan baa la helaya oo ilmahaas wa wanaagsan yaa dhulku uu ku camirmaa oo uu ku hagaagaa meeshan uu yiri rasuulku sal lla ly slam wamancan uhaat waxyaabaha alla xarim waxaa ka mid a in wixii la bixiyo ay ahayd la diido uhaati ken buu leeyahy wuxuusan xaqu lahayn buu maarata dalbaaya haati marka af carabi ahaan waa amr oo maarata min aliitaa'i ah waxay yidhaahdeen culamada luga carabiya haati asalkeedu waa aati bay leeyahy markaasa alifti waxaa loo bedela ha baa loo bedela wixii alla uu far in la bixiyo yuu iska diidayaa wuxuuna qaadanayaa waxaanu xaq u lahayn dadka xoolahooda kaa xaaraanta ah inaad qaadato laguma ogola iyo marka xaq lagugu lahaana inaad diiddaa la diidan yahay waxaad xaq u lahayn inaad qaadatan waa la diidan yahay ama aad dalabtaba alla wuxuu yidhi ina alinsaana khuliqa haluuxaa insaankii waxaa la abuuray isagoo maaragtay laxa jeclaysi badan oo naf jeclaysi badan oo ku dadaala waxaan xalaal u ahayn oo argagax badan idaa masahu sharu jazuuca haddii shar ay taabatana argagax badan wa idaa masahu alkhayru manuuca haddii khayr taabtana reebid badan oo aan laga helayn wixii lagu lahaa ila almusalliina moogiye kuwo marka tilmaamo badan alla uu ku sheegay yaa suuratu almacaarij lasoo istisnooday oo iyagu akhyaar ah oon saas u dhaqmin marka maqsuudku waa maxay buu leeyahy sheikhu waa iska reebid la iska reebaayo inuu qofku noqdo mid wax aruurin badan oo wax reebid badan waxbuu qaadanayaa xaqina bixin maayo waxa uu qaadanayana u aabayeeli maayo inuu xalaal yahay inuu xaaraam yahay ama uu ribo yahay ama wax lasoo maarata khiyaanay uu yahay ama wax laisu hoosaasiye uu yahay oo aan naseexa laga geysanin oo aan la caddaynin alla marka waa necab yahay dadka tilmaantooda ay sidaa tahay yuhuuddaana saas ku tilmaannaa jirta dadka ayagaa ugu bakaylnimo badan ayagaana xoolo xaaraana ugu jamcin badan meeshan uu yidhi rasuulku sal ly slm wakariha lakum qiila wa qaala alla wuxuu idiin nacay waa la yidhi iyo waa yidhi waxaasuu idiin nacay maxalushaahidku marka waa kaas qofka maaragtay hamigiisuba uu yahay inuu warkii uun soo guuriyo oo marka qaarkoodna xataa dadkii ku hadla aan u tiirinaynin taas yaa alla uu necab yahay waxaana laisku baraarujinayaa inay waajib tahay in laga fogaado udegdegidda hadalka soo guurintiisa sababtoo ah marar fara badan hadalkaa laiska sheeg sheegaayo waxaa ku jira dad maaragtay wax laga sheegaayo oo xurmadoodii bannaanka lasoo dhigaayo oo maaragtay wixii u asturnaa lasoo kashifaayo akhyaartana dhaqankooda sidaa ma aha akhyaarta dhaqankooduna sidaas ma ahan rasuulku wuxuu yidhi sal ly slam min xusni islaami ilmar'i tarkuhu maa laa yacniih qofka islaamkiisa wanaagiisa waxaa ka mid ah inuu faraha ka qaado waxa aan muhimka u ahayn alla waxbuu asturaa asturaadina ma la helaayo haddii warka aada loo naqnaqliyo meeshan uu yidhi rasuulku sal ly slam wa kasrata su'aali waxaa alla idiin nacay su-aasha faraha badan shiikhu wuxuu leeyahay su-aashaas ma mid cilmiga ku saabsanayd amase waa mid xoole iyo waxas ku saabsan wuxuu leeyahay dhab ahaan labadaba waa loola jeedaa qofka muslimka ah waxaa asal u ah inuu weydiiyo wax uu ka faa'iideysanayo iyo wax noloshiisa anfacaya iyo diintiisa iyo cibaadadiisa oo uu haddana wax u weydiiyo hadba xaajadu intay la-eg tahay oo aanu ku takallufin su-aasha waxaa kaloo makruuh ah inuu weydiiyo waxaan dhicinba war waxaas day dhacaan see xukunkeed uu yahay waxaas inaad tiraa maaha salafku waxay dhihi jireen u kaadi ilaa wuxu ka dhacaan marka isla weynadii wax noocaas oo kalena waa inuu qofka iska ilaaliyo ama uu wax u weydiiyo isagoo qofkii inuu ixraajiya raba qofkii wax la weydiinaya lafteeda si daacad wax u weydiin maaye inuu war kala soo baxuu rabaa ama xataa wuxuu rabaa markuu wax weydiinayo inuu cilmigiisa muujiyo oo la yidhaha ninka su-aalahan weydiinaya le nin wax fahamsan waayo wax yaqaano alla marka wuxuu ceebeeyey kuwa weydiiya waxaan anfacaynin sidaa darteed shiikhu wuxuu leeyahay markay maaragtay yidhaahdeen xaalka maaragtay bishan muxuu yahay dhalanaysa ama dayixii weynaantiisii iyo yaraantiisii bay weydiiyeen alla taa ugama jawaabin wuxuu uga jawaabay faa'iidada maaragtay dayixu u leeyahay iyo wax ay munaasabka tahay inay weydiiyaan lakin culamada qaarkood waxay leeyihiin warkaasi war sugan maaha sida saxdaa waa maxay in su-aashu sideedaba ay waafaqsan tahay jawaabta marka xikmaday weydiiyaan ayaga laftoodu xikmad bay weydiiyeen shaksiyadda isagu wuxuu leeyahay maa faa'iidatuha wa xikmatuha bay leeyihiin macnaa ahilada faa'iidadeeda iyo xikmadeedu waa maxay ama daatadeeda inay weydiiyaanna waa dhici kartaa buu leeyahay ama daatadeeda inay weydiiyaanna waa dhici kartaa buu leeyahay alla wuxuu yidhi yasaluunaka can ahilati ahiladii yani bilihii soo dhalanayay iyay ku weydiinayaan qul hiya waxaad tidhahdaa iyadu waa mawaaqiitu linnaas waa wax lagu mudeeyey cibaadaadkii dadku ay alla caabudayeen soonkii iyo waqtigii sakada la bixinayay iyo kafaarooyinkii iyo waqtigii xajka iyo iyo waxyaabaha kale dadku ay u baahan yihiin iyo walxaji waxay maaragtay waqti iyo muddayn u tahay xajkii marka xajka waxaa si gaara loogu sheegay waa macnaha muhimadda uu leeyahay sidoo kale markay saacaddii weydiiyeen iyo qiyaamadu goormay dhacaysaa alla wuxuu yidhi yasaluunaka can isaacati waxay ku weydiinayaan saacaddii ayaana mursaahaa waktiga ay dhacaysaa waktiga uu yahay ku weydiinayaan fiima anta min dikraaha yani xuskeeda maxaad adigu uga sugan tahay yani waqti waktigeeda ma sheegi kartid waayo sababtoo alla un baa og ilaa rabbika muntahaahaa cilmiga saacadda meesha uu ku dhammaado waa alle xaggiisa inamaa anta mundiru man yakhshaaha adigu waxaa tahay mid u diga uun dadka ka cabsada qiyaamahaas marka qofku wuxuu ka faa'iidayo qiyaamuhu markuu dhacaayo ma jirto ee waxaa muhima inuu u diyaargaroobo oo wixii uu ku badbaadi lahaa uu sameeyo intuu adduunka joogo sidoo kale in lagu talax taga maaha dadka wax weydiisashadiisa mana banaana arrinkaasu ilaa qofku inuu aada u baahan yahay moogiye sababtoo ah dadka in xoolo la weydiistaahi ma banaana ila liaxadi halaatatin buu sheegay rasuulku sal slam ina almas'alata laa taxilu ila liaxadi halaata in wax la weydiistaa oo dadka xoolo la weydiistaahi xalaal ma aha mana banaana ilaa saddex qofood un bay u bannaanta rajulin taxamala xamaalatan qof maaragtay qaani fuushay qaantaas marka waxay noqon kartaa maaragtay ama diyo iyo wax lamida wax un dad lagu heshiisiinayo sulux lagu dhex dhigaayo dad maaragtay balaayo iyo fitnaiyo looga baqaayo yaa qof intuu yimaado wuxuu leeyahy khalaas wixii laysku haystay anaa dhabarka saartay isagaa marka raadinaya nin hodana wax haystaba ha noqdee waa maaragtay waa loo ogolyahay inuu yiraahdo haye halayla dhiibo munaasabna maba ahaba in qofka loo daayo arrinka noocaas oo kale sababto waa nin axsaan sameeyey ninkaasi ma aha in keligiis lagu daayo wax noocaas oo kale faxallad low lmasala marka inuu wax weydiiya u bannaan xataa yusiibahaa ilaa marka wixii maaragtay wax u dhigma uu helo uma yumsik kadibna waa ka joogsadaa waa inuu su-aashiska sii wado maaha iyo wa rajulin nin asaabathu jaa'ixatun ay aafo weyn oo beerihiisii iyo xoolihiisii baabi'isay ay ku dhacday yaa isagana su-aashu ay u bannaantay marka qaarkood biyo fara badan baa beerta gelaya waa gubanaysaa qabow aada u daran baa imaanaya marka qaarkood oo wixii soo baxaayay iyo dalagii maarata baabi'inaya oo ijtaaxad maalahu xoolihiisii baabi'isay waxyaa fara badan baa dhaco xoolaha baabi'iya oo faxallad low lmasalatu marka su-aashii ay u bannaanaatay xataa yusiiba ilaa uu ka helo qiwaaman min cayshin aw qaala sidaadan min cayshin ilaa uu ka helo wax maaragtay xaajadiisa daruuriga ahayd buuxiya oo macnaha wixii quudu ahay u baahnaa iyo uu helo wa rajulin qof asaabathu faaqatun faqri darani uu ku dhacay xololaana ku dhacday yani awal xooluu haystay laakiin xoolihiigaa ka ka baaba isagana xataa yaquuma halaathatu min dawi lxija ilaa ay ka istaagaan saddex caqli u saaxiiba oo min qowmihi qoladiisi ka mid a oo marka ay yidhaahdaan fayaquuluuna ayaa u qadaran laqad asaabat fulaanan faaqatun hebel waxaa ku dhacay faqri aada u daran oo faxallad lahu lmasalatu markaa isagiina ay u bannaanaatay inuu dadkii wax weydiisto xataa yusiiba ilaa uu ka helo qiwaaman min cayshin aw qaala sidaadan min cayshin wax maaragtay xaajadiisii daruuriga ahayd u buuxiya oo u awda sheikhu wuxuu leey marka ninka hore oo taxamala xamaalatan yani wuxuu ugu baahday xoolaha waa dad uu dhexdhexaadinaya darteed marka in laga taga maahuu leeyahay oo la yidhaha keligaa dhabarka saaro xoolahaas ee waa la siinayaa hodanba ha aadee qof waxhaysta ha aadee waa in lagala qayb qaataa kan jaa-ixadu ku dhacdana waa maxay waa aafo xoolihiisii baabiisay xaq buu leeyahy inuu wax weydiisto alla wuxuu yidhi waladiina fii amwaalihim kuwii la ammaanay ee maaragtay ka baxay tilmaantii ayd haluuc inuu yahay qofku ee suuratulmacaarij looga hadlaayey oon bilowgeedii daata soo sheegnay yaa tilmaamoodii u wanaagsanaa waxaa ka mid a waladiina kuwa fii amwaalihim xoolahooda xaqun xaq uu ku jiro macluumun la yaqaano lisaa'ili walmaxruumi kan wax weydiisanaya iyo midka la hoojiyey sheikhu wuxuu ku fasiray marka maxruumka wuxuu leeyahy waa midka xoolihiisu ay baabi'een taa waxaa laga soo wariyey rajul saxaabadii ka mid a iyo ibnu zayd laakiin sida mashhuurka ee caanka waa maxay waa midka mutacafifka inuu yahay oo aan dadka wax weydiisanaynin isagoo baahan buusan dadka wax weydiisanaynin zuhri iyo qataada iyo rag kaleba saasay ku fasireen markaasu wuxuu qaadanayaa wuxuu marka isaga maaragtay xoogaa ku filaa markuu waxaas helana uu ka joogsanayaa su-aashii inuu dadka xoojiisto kan saddexaad waa maxay waa nin faqri daran uu ku dhacay xaq buu u leeyahay marka in dadkii uu waxweydiisto ilaa isaguna uu xaajadiisi ka gaaro kadibna uu iska joojiyo isaguna waxweydiisashada maaha inuu su-aasha iska sii wado maaha laakiin dadka wax u weydiista inay wax badsadaan iyagoo aan baahnayn waa dembiilayaal kuwaasi waa waxay naar ku mudanayaan rasuulku wuxuu yidhi sala alla ly slam xadiiska muslim uu weriyey man sa'ala annaasa amwaalahum takasura qofkii dadka xoolo weydiista isagoo inuu xoolo badsada rabaa fa innamaa yas'alu jamran faliyastaqilla aw liyastaktir wuxuu weydiisanayaa uun dhuxul dab ah ama ha badsado ama ha yaraysto meeshan uu yidhi rasuulku sala alla ly slam wa idaacat almaali xoolaha in la dayaco yaa alla idiin nacay waxaa laga wadaa in lagu bixiyo xoolihii meel munaasab ahayn wixii sharcigu u ogolaa wax ka baxsan baa xoolihii lagu bixinayaa taas alla waa necab yah ama xataa waxaa loo banbixinayaa xoolihii inay baaba-aan oo fasaadaan waa in la ilaaliyo xoolihii meel fiican la dhigo allana fasaadka ma ogola wuxuu kaloo uusan alla ogolayn in maaragtay yani israaf la sameeyo marka wax la bixinayo oo cunto macaan iyo cabid macaan iyo waxaas aada loogu tawasoco iyo dhar aada u qaaliya iyo gaadiid iyo gawaari aada u qaaliya oo tabdiir arrinka noocaas kala lagu sameeyo ciidan alle waa u necabyahay dabeecad adayg baa ka dhalata iyo qalbigii oo engega waana wax alle kaa fogeynaya marka asalku waa maxay qofku inuu ku dadaalo xoolihiisa oo uu naftiisa iyo ehelkiisaba uu ku infaaqiyo ku bixiyo iyo fuqaradaba ile iyaga laftooda xaq bay leeyihiin haddii alle qofka uu xoola siiyo waa laisku imtixaanaya xoolahaas haddii wax maalaa-yacni uu ku bixiyana musrif buu noqonaya hadduu ku bakaylana oo meelihii munaasibka uu ku bixin waayana iyada lafteedana waa ku dambaabaya wuxuu noqonayaa qof dayacay dadkii inuu nafaqeeyo ay waajibka ku ahayd maalkana alla iskaleh addoonkuna waa uun loo dhiibay ilaa muddo uun xoolahaasi marka way kaa guuri doonaan adiga oo waa lagaa dhexli doonaa ama si kale uun kaaga tegi doonaan marka wixii lagu faray uun dhaqankaadu ha ahaado allana wuu xarimay xadgudubka lagu xadgudba waxbixinta iyo bakiilnimada oo wax la bixin waayo oo xaqa wax lagu bixin waayo si isla mid ayaa alla u xarimay alla wuxuu yihi walaa tajcal yadaka magluulatan ilaa cunuqika walaa tabsuthaa kula albasti fataqcuda maluuman maxsuuraa gacantaada ha ka dhigin mid maaragtay lagu xiray luquntaada aan wax bixinaynin walaa tabsuthaa hana fidinin kula albasti fidin dhammaystirnaanteed oo fataqcuda markaa saad samayso aada maaragtay ahaato maluuman mid maaragtay la eedeeyo oo alle iyo khalqigiisaba ku eedaysan oo maxsuuran shallaysan ama noqdo maarata midaan waxba haysan oo markuu saas kale noqdan wuxuu noqdaa munqatacan bihi buu noqdaa marka wixii la mincinaayey oo xaqii la mincinaayay oo qofkii bakhaylka ahaa iyo qofkii mubadirka ahaa ee xadgudubka ku sameynaya xoolihiisa yaa marka mithaal loo sheegay waxaa loo baahan yaha meelo dhexe inuu qofku istaago karamkii caadiga ahaa ah alla wuxuu yidhi waladiina idaa anfaquu lam yusrifuu walam yaqturuu wakaana bayna dalika qawaama cibaaduraxmaankii alla uu ammaanayey tilmaamahoodii wanaagsanaa waxaa ka mid ah kuwa haddii ay wax bixiyaan aan ku xadgudbin waxbixintaas walam yaqturuu oo aanun marka ciriirinin wixii xaq loogu lahaana maarata aan diidin wa kaana bayna dalika qawaama waxbixintooduna ay noqoto mid u dhexaysa labadaas oo sidii la ogolaa ah wa can jaabirin radia allahu canhu marfuuca shiikhu matniga askale wuxuu yidhi jaabir waxaa laga wariyay allah ka raali noqdee isagoo xadiis marfuuca uu yaho rasuulka sal slam uu tiirinaayo in rasuulku uu yidhi sal lla ly slam ina min axabikum ilaya wa aqrabikum minii majlisan yowma alqiyaamati axsanakum akhlaaqa kuwa liigu kalgacayl badan yahay aniga agtayda oo maarata xagga majliskana maalinka qiyaamaha iigu dhowaan badnaanaya waa kuwa idinkugu akhlaaqda wanaagsan wa ina abqadakum ilaya kuwan idinkugu necabahana wa abcadakum minii majlisan xagga majliskana iigu fogaan badan maalinta qiyaamaha wa athar saaruuna waa kuwa hadalka badan almutashadiquuna ee hadalka qowlalada ka buuxsada almutafayhiquuna ee fasaaxada iska doondoona si uun kibir ku jiro xasanahu tirmidiy tilmiid baa xasan xasan inuu yahay ku xukumay xadiidkaas akhlaaq wanaagga waxaa laga wadaa in qofku markuu dadka la mucaamaloonayo hadal ahaan iyo ficil ahaanba uu marka noqdo mid wanaagsan qofkii taa alla uu waafajiyo yaa rasuulka sal ll slam xagga majliska u dhowaanaya maalinka qiyaamaha oo wuxuu noqonayaa kuwa uu rasuulku jecel yahy sal slm uu ka mid noqonaya akhlaaqda wanaagsanna waa wix uu rasuulku sal ll slm ku tilmaanaan jira wainaka la calaa khuluqin cadiim akhlaaq wanaagsan yaad ku sugan tahay yaa alla u yiri macnaha waa diinkii oo dhan diinkii baa laga wadaa muminiintu marka haddii xagga iimaanka laga fiiriyo waa la jecel yahay laakiin tilmaamihii wanaagga yay ku kala tagsan yihiin oo ku kala sarreeyaan iyo shucbooyinka iimaanka marka qofkii fadligiisa uu sii siyaado yaa jacaylka lasii jecelya uu sii badanayaa xagga xumaantana lafteeda waa ku kala tagsan yihiin oo waa la nacaaq kuwa xumaanta maaragtay la yimaada qaarkoodna qaar waa kasii xun yihiin oo hadba siday xumaanta usii kala badsadaan ay usii kala xun yihiin waxaana dhici karta hal qof in dhinacna laga jeclaado dhinacna laga naco hadduu wixii kulmiyo wanaagiiyo xumaantii marka rasuulku sal ll slam wuu jecelyaha muminiinta marka laga fiiriyo iimaankooda kuwa sii akhlaaqda wanaagsan jacaylku uu jecel yahana sii badan kuwa maaragtay dembiyada dhex dabaashana waa uu necab yahay rasuulku sal slm haddii dhinaca caasnimada laga fiiriyo waxaana sii daran kuwa maaragtay sii akhlaaqda xun marka rasuulka sal l slam muminiintu wuu jecel yahay marka laga fiiriyo xagga iimaanka kuwa sii akhlaaqda wanaagsan yuuna maaragtay sii jacayl badan yahay cusaadana waa uu necab yahay haddii laga fiiriyo xagga caasnimadooda kuwa akhlaaqda xunna waa uu sii necab yahay xadiidkan marka waxaa lagu sheegay qaybo kuwa uu necab yahay kamid a rasuulka sal slama waxaan ugu horeeya tartaariinta waa kuwa hadalka badan oo qaylada badan waa hadal fara badan baa maaragtay kasoo fulaya oo weliba takalluf uu ku jiro oo xaqin laga baxaayo marka ama faaiidaha ama faa'iidahanaada ama ayuusan la ahaanine waa qofaan u aabayeelaynin hadalka munaasabad iyo munaasabad la-aanba waa iska hadlaya u meel dayimaaya hadalki marka qofkii hadalkiisu batana qaladkiisu waa bataa dadkuna waaba ka daalaanba wuxuu kaloo sheegay kuwa maaragtay mutashadiqiinta oo iyaguna fasaaxa iska raadinaya iyagoon is ilaalinaynin waxaa kaloo lagu fasira mutashadiqa inuu yahay midka dadka ku jeesjeesa oo maaragtay daankiisa qalqalloociya isagoo maaragtay fasaaxa iska doondoonaya haddii marka aad fasaaxo leedahay iyo balaaqa iyo ma aha inaad kibirta maha waa inaad tawaaducdo oo aad dadka iska weynaysiinin weliba waxaa sii fiican dadka inaad kula hadasho waxay garanayaan oo dadka matala caamada oo kale waxay fahmayaan aad kula hadasho caliy bn abi aalib waxaa ka sugnaaday inuu yidhi xaditu nnaasa bima yacrifuun atuxibuuna an yukadaba allahu warasuuluh dadka kula hadla oo u sheega waxay garanayaan oo naftoodu aysan inkiraynin ma waxaad jeceshihiin in alla iyo rasuul la beeniyo markaad u sheegtaan wax maaragtay xoogaa maskaxdooda ka weyn haddii laakiin dad aqoon-yahana oo wax yaqaana ama culamaa uu la hadlo marka wixii munaasaba markaa ha kula hadlo iyo usluubku marka isleey waa munaasab haddii marka sidaas si ka duwan uu qofku sameeyo waxay noqonaysaa isla weyni iyo naftiisu iyo cajabisay iyo wax noocaas oo kale ah waana kabiiro kabaa'irta dunuubta ka mid a kadib wuxuu sheegay rasuulku sal ll slam almutafayhiquun waa kuwa iyaguna hadalka badbadiya oo afkooda aada ugu balbalaariya oo iyaguna fasaaxa iska doondoonaya waxay ka timid buu leeyahy shiikhu min alfahaq yaa laga soo qaata buu leeyahy waana buuxsan iyo waasicnimo waxaa moodaaba afkiis inuu maaragtay buuxiyey waana wax usoo noqonaya takalluf kala takallufayo iyo warkiioo lasoo celcelinaayo si dadkii qalbigooda uu usoo jiito taasina waa arrin xun buu leeyahy sheikhu waa inaan lagu takallufin marka maaragtay la hadlaayo dadkan aan lagula hadlin wax maaragtay ishkaalaad iyo u keenaaya oo aanay garanaynin waa in lagula hadlaa wax ay fahmayaan wabilahi towfiiq intaynu ku kulmayno fadhiga fadhigan xiga waxaan idinkala tegaynaa bixifdi illaahi tacaala wa ricaayatih wa aakhir dacwaana an alxamdu lilaahi rabbi alcaalamiin wa sala allahu wasalama calaa nabiyina muxamed maca taxiyaati ikhwaanikum fii shabakati manhaji online